shan bil iyo dhowr cisho ah ayuu jiraa maamulka hirshabeelle waxaana uu hadda wajahayaa culaysyo siyaasadeed oo mudanayaal ka tirsan baarlamaanka hirshabeelle ay wadaan mooshin ka dhana madaxweynaha maamulkaasi cali cabdulaahi cusuble cabdiraxmaan cabdi iidow waa mudane ka tirsan baarlamaanka hirshabeelle waxaana uu qabaa in maamulka hirshabeelle aysan qaban howlihii looga fadhiyey marka laga reebo soo xulista xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka federaalka isagoo ka warramaya waxyaabaha uu arkay in maamulka uu ka gaabiyana waxa uu yidhi walaalay sidaa la socoto maamulka waa maamulkii hirshabeelle waa isku darkii labada gobol shabeellada dhexe iyo hiiraan runtii waxaa laga rabay shaqooyin badan inuu qabto sida aad la socoto dhulkii waxaa ka jiro abaaro saameeyey dhammaan soomaaliya gaar ahaan labadaas gobol ee gobollada ugu darmay uu ka mid yahay maamulka hirshabeelle oy abaaraha saamaysay waxaa kaloo ka mid e laba waxaa ka socda dagaalo beeleed ayaa markasta ka dhaca oo bilooyinkii ugu dambeeyey ka socday waxaa malaysaa madaxdii ugu sarreysay hirshabeelle inaysan waxba ka qabanin si gaar ah weliba madaxweynihii waxaa malaysaa inuu iska fiirsanayo hawshiisina ay ku ekaatay inuu iskiga ekaado muqdisho ood malaysa inay xarunta u tahay muqdisho xildhibaanada qaar ayaa iyagu aaminsan in eedahaasi ay yihiin kuwa aana jirin waxaana ay qabaan in maamulku uu ku soo aaday marxalad adag oo aad loogu mashquulsanaa soo xulista xildhibaanada iyo doorashooyinkii federaalka sidoo kalena waxay soo jeedinayaan inaan weli la gaarin xilli la isku eedeeyo waxyaabaha aan qabsoomin xildhibaan geelle isaaq warsame ayaa aaminsan in intii la qaban karay shan bilood maamulkaasi uu qabtay
waxba kama jiraan wey waayo lix shan bilood ayaa waxa dha gebi ahaan markii laysku daro waa shan bilood maalinkii baarlamaanka la dhisay maalinkii guddoomiye ku-xigeenka baarlamaanka iyo ku-xigeennadiisa la magacaabay madaxweynaha markii la magacaabay iyo ku-xigeennadiisa xukuumadda intii markii laysku daro waa shan bilood shan biloodna waxaan umalaynayaa qof laguma eeday karo oo lama dhihi karo waxa weye madaxweynihii xamrow riise lama dhihi karo laguma eeday karo mar madaxweynuhu xamrow waa tegey wuxuu u tegay doorashada ilaa goobjoog inay ka ahaan dowlad goboleeda madaxweynayaasha dhamaa joogay markii dambena haddana waa shaqo inuu aaday maogiye caasimadana waxay ku taalaa jowhar wuuna joogay haddana wuxuu jiraa caasimada labaad oo magaalada beledweyne sidii golihiisa wasiirada marka kolley waxaan malaynayaa dhaliil inaan la gaarin ay xoogaa ay weli wax dhiman yihiin
eedaha iyo sababaha dhabta ah ee caqabadaha ku ah maamulka hirshabeelle ma ahan mid aan muuqan ee waa mid si guud dadka badankiisa ay u dareemi karaan waxaa jirta caqabad guud ahaan dalka iyo gaar ahaan maamulada dalka ka jira haysata xildhibaan nuur xaashi warsame waxa uu ka tirsan yahay xildhibaanada hirshabeelle waxaana uu qabaa in caqabadii ay jirto laakiin lagu degdegayo haddii maamulka eedayn loo jeediyo isagoo ka warramaya waxyaabaha uu arko in maamulka uu ka gaabiyena waxa uu sheegay waxaan isleeyahay ma ahan waxna waa ka jiraan boqolkiiba boqolna ma ahan madaxweynuhu horta malaa'ig maahan waa bashar macnaha bini aadan weeye waa qof khaldami kara qof kastoo mataqaana khaldamaana yacni muxuu ahaa wixii qalada waxaa loo baahan yahay dad wanaagsan oo geesaha ka taagan marka waxaan isleeyahay wax badan oo la qaban karay waa laga dib dhacan kaba xildhibaanada qaar iyo dadka labada gobolba waxa ay qabaan in maamulka hirshabeelle uu kulmiyey gobolka hiiraan iyo shabeellaha dhexe oo ah laba gobol oo ugu qanisan soomaaliya balse loo baahan yahay maamulkaasi in fursaddaasi uu ka faa'iidaysto oo uu soo nooleeyo ilihii dhaqaalaha ee gobolka sidoo kalena waxay dad badan u arkaan in wasiiro konton ka badan oo maamulku dhowaan uu magacaabay ay xaaladda maamulkaasi iyo gobolladaasiba sii adkaynayso xildhibaan cabdiraxmaan cabdi iidow ayaan weydiiyey haddii magacaabista wasiiradaasi looga gol lahaa xal siyaasadeed wallaahi walaashay maya ma dhici karto sababtoo ah waxaa la rabaa dowladdii federaalka aheed ayaan konton wasiir lahayn siaad la socotana konton iyo laba wasiir ayuu iskaga dhawaaqay asoo isle un ummadku qanci ummaddana ay weli qanacsaneen wax sababaya yacni hadda la dhihi kara dhaqaale la-aan ay jirtana ma jirto shan bilood ayuu dhisan yahay maamulkan marka waxaa malaysaa sabab la-aan in hoggaanka uu qaldan yahay hoggaankii la rabay inuu ummadda u shaqeeyo gacmo sacabadaada looga dadgaahi sidaad la socota kaabayaashii ugu muhiimsanaayaa labadaas gobol ku yaallo haddii la fiiriyo dekedii cadallo dhinacan kale warshadihii ayaa ku yaallo marka waxaa la rabaa madaxdii kasoo saari lahayd marka madaxdana uma samaysano gaara weliba madaxweyne cotable uma samaysano qof wax soo saaraya yacni meesha noogama muuqato gobol walba oo soomaaliya ka mid a waxay dadkiisu aaminsan yihiin in gobolladooda ay qani yihiin islamarkaana ay leeyihiin ilo dhaqaale oo looga faa'iidaysan karo dadka iyo deegaankaba laakiin mararka qaar waxa adag in ilahaasi dadka u muuqda dhaqaale loo bedelo tusaale ahaan inkastoo labada gobol ee hiiraan iyo shabeellaha dhexe ay leeyihiin wax soo saar dhanka beeraha ah webiyo ay maraan islamarkaana kalluumaysiga ay ku wanaagsan yihiin islamarkaana ay ku yaallaan dhowr dekadood oo muhim u ah ganacsiga haddana ilihii dhaqaalaha ee gobolladaasi ma ahan kuwa shaqeeya sidoo kalena canshuurta oo ah tan ugu muhiimsan uguna weyn daqliga maamuladaasi ayaa meesha ka maqan caqabadda ugu weyn ee maamul goboleedyada dalka haysata laakiin dad badana aanay si toosa u xuseynin waxa ay tahay tan ku saabsan maleeshiyada al-shabaab oo weli iyagu ka taliya qaybo ka mida deegaanada ay ku magacaaban yihiin maamul goboleedyada waxaana ay maamulada intooda badan u qaateen in la dagaalanka al-shabaab iyo ka saarista deegaanada weli gacanta ay ku hayaan ay tahay howlgal sugaysa ciidamada amisom iyo weliba dowladda federaalka ah xildhibaan geelle isaaq warsame ayaa aaminsan in maamulka hirshabeelle ay ku shaqaynayaan dhabar adeyg marka ay timaado dhanka dhaqaalaha wuxuuse qabaa rajo wanaagsan in gobolka dhaqaalihiisa mar un laga faa'iidaysan doono
dhaqaala hadda oo maamulka ku shaqaynayo waa waa raganimo waayo control ama kastama la dhigay ama canshuurta wadanka lagu soo dhigo la miisaaniyada dejiyana ma jirto oo waa weli oo lama gaarin wax dhan baa cusub dhaqaalo kaleo hadda meelo kale ka yimaado ama meesha caalamka nagu caawisana wa waa jiraan lakin waa wax iska yar bay ahayn marka madaxweynaha iyo iyo ku-xigeenadiisa iyo golaha wasiirada waxaan malaynayaaba hadda naftirkeeda oo dalweyne ade wax kastaba inay xaniyo iyo dhabar adeyg iyo ay ku shaqeyhayaanba ay leeyihiinba kartis dheeraada waayo ninaan wax dhaqaalaa la siino wax dhaqaala wax kasta maa lahayn wax dal kasoo baxaasan jirin haddana shaqaynayo wasiiradiisa wato meel kasta ka dagaa waxaan malaynaa inay xoolad oo aad iyo aad aad iyo aad oo dhabar adeyg u tahay mar dhowna dhaqaalihii waddanka hadii la dejiyo dowlad goboleedku dhaqaalo badan noqon doonaan malayna waxaa se fakarkaasi mid ka soo horjeeda qaba xildhibaan cabdiraxmaan cabdi iidow oo aaminsan in aan loo howlgelin abuurista iyo dib u soo nooleynta dhaqaalaha madaxda maamulkana ay ku mashquuleen waxyaabo aan gobolka dani ugu jirin labadan gobol waa labada gobol oo soomaaliya aan dhihi kara oo ugu qanaysan yihiin haddii la helo madax oo nadiif ah oo wax ka soo saarto madaxweynahana waxaan dhihi karaa runtii hamigii ay ummadda soomaaliyeed ku qabtay yacni iima muuqato yacni ka xildhibaan ahaan nooma muuqato sidaad la socoto shantaas bilood uu dhisan yahay waktigiisii ugu badnaa wuxuu ku qaatay xamar mar uu cambaign iskaga jiriyo madaxdii dalka markii la dooranayo uu iskaga jiray mar uu safaro dibadda iskaga aadayo runtii dib u dhac aada u weyn ayaa ayaa ayaa ka muuqdo oo waxqabad la-aan waxqabad la-aan weliba waxaan ku sifeyn karaa in waxqabad la-aan madaxdii dalka ugu sarreysay maamulka hirshabeelle inuu ku sifoobay ayaan dhihi karaa isku tashiga bulshada iyo maamulka oo ka shaqeeya sidii uu u abuuri lahaa ilo dhaqaale ayay dad badani aaminsan yihiin in ay muhim u tahay dhaqaale uu ku howlgalo gobolka kuna fududeeyo howlaha horyaalla xildhibaan nuur xaashi warsame ayaa ku talinaya in dadka oo isku tashadaahi ay keenayso in laga maarmo kaalmada shisheeye anigu waxaan isleeyahay dadka soomaaliyeed waddankooda guud ahaan meel kastooy joogaan maanta ama dalka ha joogan ama gudaha kadha ahaa nin odayahan ahay soo shaqeeyey wax badan intaan cumriga ku dawlad yaqaana dadka soomaaliyeed inay ayagu wax qabsadaan ayaa guud ahaan dalkii dawladnimadii soomaaliya kusoo noqon kartaa baryo iyo gacan hoorsi iyo dawarsi iyo dibad u carar iyo daadraac dawlad soomaaliyeed inay ku dhismayaan ma qabo gaab ahaan haddaad u su-aata hirshabeelle waxaan isleeyahay dadka mas-uuliyiinta oo maanta madaxweynuhu magacaabay ama kuwa baarlamaanka ku jira ama kuwa waxgaradka aqoon-yahanka ee ka soo jeeda labada gobol inay u istaagaan garab istaagga dawladdaas haddii dadku wada shaqeeyo waxaa saxmaya wax badan isku geeyo su-aasha ugu weyne waxa ay tahay maamul goboleedyada dalka ka jiraahe ma ka badbaadi karaan dabaysha siyaasadeed ee ku dhufatay dowladdii dhexe mase noqon karaan kuwo daqliga ay soo saaraan ku filaysiin kara adeegyada maamul ee shacabka uga fadhiyo